إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه يقين يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان waxaynu kusoo dhex jirnay oo kasoo hadlaynay dowradeennii ku saabsanayd axkaamu mar'ati lmuslima axkaamta gabadha muslimadda ah waxaanu maanta wax ka taabanaynaa inaanu caddayno xishoodka gabadha muslimadda ah alxayaa xishoodku waxa uu ka mid yahay akhlaaqda wanaagsan waana wax qofka ka celinaya qofku inuu xumaan iyo macaasi iyo dunuub ku dhaco una soo jiidaya inuu allah subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa qofku ku mashquulo wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay markuu ka hadlayay akhlaaqda wanaagsan iyo akhlaaqda xun ka kala hadlayay wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay ina min axabakum ilaya waaqrabakum minii majlisan yowma alqiyaamati axaasinakum akhlaaqa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy qofka loogu jacayl badan yahay xaggeyga aan ugu jeclahay iiguna dhowaansho badan xagga fadhiga maalinta qiyaamaha axaasinukum akhlaaqa waa kuwiina akhlaaqda wanaagsan nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii aynu doonayno inuu nebiguna jeclaado oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu ka hadlaynaa marka qiyaamaha la tago inaanu u dhowaanno xagga fadhiga oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dhinaciisa fadhiisanno inaynu akhlaaqdeenna iyo dhaqankeenna iyo dabeecaddeenna hagaajino weeye nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyay wa ina min abqadakum ilaya wa abcadakum minii majlisan yowma alqiyaamah aswa'kum akhlaaqa aw kama qaala rasuulu llahi sal alla alayh wasalam kan loogu nacay badan yahay xaggayga iiguna fogaansho badan xagga fadhiga maalinta qiyaamaha oo aanay arkayno iga fogi waa kuwiina akhlaaqda xun weeye kuwiina akhlaaqda xun gabadha muslimadda marka waxaa waajib ku ah inay dhaqankeeda hagaajiso dhaqankeeda guud ahaaneyd inay hagaajiso ha noqdo hadalka ay ku hadlayso ha noqdo ficilka ay la imaanayso iyo xishoodka dhammaanteedba qofku inuu hagaajiyaa la doonayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuu jecel yahay akhlaaqda wanaagsan wuxuuna necab yahay akhlaaqda teeda xun oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis ku leeyahay ina allaha yuxibu macaaliya alakhlaaq wyakrahu safsaafaha ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu jecel yahay macaaliya alakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan buu alla subxaanahu wa tacaala jecel yahay akhlaaqda teeda wanaagsan buu alla subxaanahu wa tacaala jecel yahay wuxuu alla subxaanahu wa tacaala necab yahay wayakrahu safsaafaha akhlaaqda teeda lidato xun ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala necab yahay inaynu akhlaaqdeena wanaajino akhlaaqdu marka laga hadlayo qowl way noqotaa qofku wax afa ka yidhaahdo way noqotaa qofku waxaa la doonayaa gabadha muslimadda ahi inay ilaaliso ergay ku hadlayso iyo wax ay leedahay wuxuu ilaahay subxaanaه wa taعala leeyahay wma yalfidu min qowli ila ladayhi raqiib catiid qofku wax kuma hadlo ilaa hadduu erey ku hadlo ilaahay subxaanaه wa tacaala baa malaa'ig u darbay malaa'igta ayaa qoraysa waxay ku hadlayaan axmed ibni xambal ba waxaa la sheega markuu sii dhimanayay ayuu taahay marka qofku markaad sakaraadka xanuu ka tirabato waad garanaysaan taah buu la yimaadaa nin agtiisa fadhiyo raggii salafka ka mid aha ba wuxuu ku yidhi axmedow ma og tahay xataa taaha aad taahaysa in ilaahay subxaanahu wa tacala malaa'igtiisa qorayaan markaasa wuxuu yidhi wuxuu joojiyey taahi marka qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'ig buu u xilsaarsaday waxay ku hadlayo qofku wuxuu ka hadlayo qoraya waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan xadiis inuu leeyahay man yadman lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu janna yaa ii ballan qaadaya ii damaano qaadaya waxa labadiisa gadh ku dhex jira afka weeye yaa afkiisa ii damaanad qaadaya wamaa bayna rijlayhi labadiisa lugood waxa ku dhex jirana yaa ii ballan qaadaya waa farjige adman lahu janna aniguna aan janno u ballan qaadaa qofkii maanta ballan qaada nebiga calayh isalaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa buu nooga ballan qaadaya inuu allah subxaanahu wa tacala u jannana siiyo marka xadiiskaas u fiirsada weynaanta uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam waxa uu leeyahay man yadman lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu janna yaa ii ballan qaadaya waxa labadiisa gadh ku dhex jira afka laga wadaa wamaa bayna rijlayhi labadiisa lugood waxa ku dhex jirana yaa ii ballan qaadaya waa farjiga weeye adman lahu janna aan janno u ballan qaadaa yaa xaaraan ka ilaalinaya carabkiisa yaa xaaraan ka ilaalinaya farjigiisa iyo xaaraan ka ilaalinaya oo inuu ka ilaalinaya ii ballan qaadaya aniguna alla subxaanahu wa tacala xaggiisa jannaan ugu ballan qaadaya bu ley nabiga calayh isalaatu wasalaam afkuna waxyaalaha qofka dembiga ku rida ayuu ka mid yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu weydiiyey waxyaalaha naarta lagu galo rasuulki ilahi ii sheeg baa lagu yidhi alfamu walfarj nebiga calayh isalatu wasalaam wuxuu ku jawaabay afka iyo farjiga waxyaalaha u waaweyn oo naarta lagu galo bal mucaad waa garanaysaa xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yihi lisaankaaga carabkaaga ilaali markaasuu wuxuu ku yidhi ma loo qabanaya waxaan carabkanaga ku hadlayno nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi hakilatka ummuk hooyada ha ku weydo hooyada ha gablanto war dadka naarta weji weji ma loogu ridaa ilaa carabkooda waxa uu la yimaado mooye marka akhlaaqda wanaagsan gabar yahay waxaa la doonayo inaan la nimaano weeye inuu qofku isku dayo inuu akhlaaqda wanaagsan dhaqan ka dhigto oo qofku haddii masalan laga yaabo inuu kusoo barbaaray akhlaaq xun kusoo barbaaray wuu iska dhigi karaa inuu akhlaaqdii xumaa iska bedelo oo akhlaaq wanaagsan qaato saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligii jaahiliyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hor intaana islaamin waxaa laga yaabaa inay waxyaala waaweyn ka dhici jireen khamri baa la cabbi jiray dunuub badan baa ku dhici jirtay dad baa gabdhahoodii aasi jiray laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay subxaanahu wa tacala hanuunka la soo diray saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacala hanuunkiisii markay qaateen akhlaaqdii dhammaanteed ay lahaayeen waa beddeleen ilaa ay wanaagsanaatay tacaamul maca allah markay alla subxaanahu wa tacala la dhaqmaayaan iyo tacaamul maca khalqi dadka markay la dhaqmayaanba ay hagaagsanaatay marka inuu ogaano weeye xishoodku gabadha muslimadda waxa laga doonayo inay la timaado weeye waraqaynasiiyo marka bayjka u horeeya waxaa ku qoran waxa uu leeyahay nin gabayaaya baa wuxuu yidhi laa tas'al ilmar can akhlaaqihi fii wajhihi shaahidun min alkhayri qofka ha weydiinin akhlaaqdiisa ha weydiinin wejigiisaaba markhaanti kaaga dhacayo kaaga furaya qofkaan inuu khayr leeyahay inuusan khayr lahayn gabadha muslimadda oo wanaagga badan iyo gabadha aan muslimadda ahayn oo faasiqadda ah ama muslim ahaydoo fawaasikda ku dhex jirta isuma eka shuqulna iskuma leh marka wuxuu leeyahay ninkaas gabyaaga ahi ha weydiinin qofka akhlaaqdiisa wejigiisaabaad ka garanaysaa qofkaan inuu khayr leeyahin kale nabiga calayh isalaatu wasalaam ba waxaa la tilmaamaa xishoodkiisa heerka la gaarsiiyey marka laga hadlayo ba waxa uu leeyahay waxaa la leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana ashadda xayaa waa ka xishood darnaan jiray waa ka xishood badnaan jiray gabadha inanta oo weli la guursan oo qolkeeda ku dhex jirta sida u xishooto si ka daran gabdhaha muslimaadka waxaa lagu yaqaanay inay banaanka usoo bixi jirin guriga weyr reerku degan yihiin oo kan oo kale ah ayaa qol yar looga samayn jiray halkaas halkaasay ku dhowrsanaan jirtay marka gabadhaasi siday u xishooto si ka daran baa nabiga calayhi salaatu wasalaam u xishoon jiray nabiga alayhi salatu wasalam kala sifaynaya waxaa la yidhi nabigu ma aan hayn ma ahaan jirin mid suuqyada ka dhawaaqa ma ahaan jirin gabadha muslimadda marka codkeeda iyo qayladeeda in banaanka laga maqlo oo dadka suuqa maraya ay soo wada eegaan xishood waxaasu maaha xikamta laga laga wariyo ama xikmadaha laga sheego marka laga hadlayo xayaaga waxaa ka mid ah man kasaahu lxayaau thawbahu qofkii xishoodka uu maradiisa huwiyo lam yara annaasu caybahu ceebtiisa qofkaas lama arkayo oo waxyaalaha yani xikmadda oo marka xishoodka laga hadlayo culimmadu ay soo qaataan ayaa waal waxay leeyihiin waxaa ka mid a xikmadaha xishoodka man kasaahu lxayaau thawbahu qofkii xishoodki xishoodka uu maradiisa saaro lam yara annaasu caybahu dadku ceebtiisa ma arkayaan waxaa laga wadaa qofku markuu xishoodkiisu uu dhammaystiran yahay oo xishoodkiisu buuxo oo gabadhu ay xishoodkeedu uu dhammaystiran yahay weligeed ceeb laga soo sheegi maayo weligeed ceeb laga soo sheegi maayo laakiin gabadhu markii ay xishoodkii ka tagto meel walbaad ka maqlaysaa gabadhii heblaaye ahaydoo ina heblaaye hebel ahayd waxaasi waxaas bay samaynaysay waxaasi waxaas bay lahayd halkaasi halkaas bay taagnayd marka qofka muslimka waxaa la doonayaa inuu xishood ku dhaaqo nin gabyaayaba waxaa laga hayaa wuxuu leeyahay وrba قبيxة ma xاala baynيi و bayna رkuubiha ilى الxayaaء badanaa buu leeyahay wax xun oo ayna kala teedeen inaan xumaantaa ku dhaco xishood maaha wax kale uusanna kala teedin badanaa wax xun oo xishoodkuna kala teeday oo haddana aanan xishood lahaan lahayn aan ku dhici lahaa وruba قaبيxaة ma xaala baynيi و bayna رkuubiha ilى الxayaaء haddaba ikhwaani ayuha alakhawaat xishoodku anwac badan buu leeyahay oo la doonayo qofku inuu had iyo goor qalbiga ku hayo markii uu xishoodka la doonayo qofku inuu akhlaaq ka dhigto waxaa ka mida marka u horeysa laba waxyaalood baan ka soo qaadano alxayaau min allah qofku inuu ilaahay subxaanaه wa tacala ka xishoodo oo had iyo goor markii alla markii ay xumaan la soo gudboonaato uu ilaahay subxaanaه wa tacaala eego sidii inuu alla subxaanaه wa tacaala arkayn waati nabiga calayh الsalaatu wasalaam odhan jiray waxaa u tukataa sidii ilaahay subxaanaه wa tacala ina arkaysid fain lam takun taraahu fainahu yaraak haddii aadan adigu alla arkayn isagaa ku arkaya martabat اlixsaan qofka hadigoor ku fekera oo dhaho ilaah bay arkaya oo ilahay subxaanaه wa tacala ba ii jeeda mar alla markuu xumaan damco inuu sameeyo qofkaasi wuxuu gaaray martabat اlixsaan buu gaaray oo ka sarraysa martabat اlislam walimaan marka alla subxaanaه wa tacala laga xishoodo iyo alxayaau min almalaa'ika malaa'igta ruuxaddeeda in laga xishoodo lianna ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa uu noo soo diray oo noo xil saarsaday malaa'ig wuxuu nebiga calayhi الsalaatu wasalaam leeyahay yatacaaqabuuna fiikum اlmalaa'ikaةu leyl wamalaa'ikaةu nahaar waxaa isu kin bedelaya malaa'igta habeenkii soo gashay malaa'igta maalintii timaada naga faaruqi maayaan haddaan ka soo qaadano marka ka hormarno alxayaau min allah see buu ahaanaya alxayaau min allah alla subxaanahu wa tacaala oo qofku ka xishoodo see noqonaya waxaa la rabaa inaad qalbiga keensato aayaadka qur'aanka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kuu jeeda ku xusinayo waxaa ka mid ah alam yaclam biana allaha yaraa war miyuusan ogeyn in alla subxaanahu wa tacala u jeedo gabadha muslimadda markii ay arrin la soo gudboonaato ama mar kasta ay soconaysaba hadday tiraahdo niyadda gashato alam yaclam biana allaha yaraa war miyuusan alla subxaanahu wa tacala ii jeedin miyuuna ogeyn qofkani in alla subxaanahu wa tacaala u jeedo qof qalbiga saa ku haya kama suurtoobaysa inuu xishoodkii ka tagoho oo xumaan ku dhaco waxaa kaloo ka mid a inu ilaahay subxaanahu wa tacaala weynadiisa xusuusto wamaa qadaru llaha xaqa qadrih ma ayan weynayn ilaahay subxaanahu wa tacala weynaantiisii qadartii alla subxaanaه wa tacala iyo weynaantii alla subxaanaه wa tacala u lahaa ma ayan weynayn marka adigu waxaa laga rabaa inaad weynayso alla subxaanaه wa tacaala oo aadan xumaan aad samayso ilahay subxaanaه wa tacala hortiisa ku samayn marka waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha addoonku ugu dhiirado inuu macaasida ku dhaco waxa weeyaan inuu qofku fududaysto bilama- bilawaamiri waannawaahi sharciya awaamirtii oo allah subxaanahu wa tacala ay nebigu amraayeen iyo waxyaalihii nebiga ilaahay subxaanahu wa tacala ay nebiguba ka reebeen arrinkaa markuu qofku fududaysto yadullu calaa cadami ijlaalihi lirabbihi wa cadami muraaqabatihi lirabbihi arrinkaas wuxuu kutusayaa qofkaasu inuusan ilaahay subxaanahu wa tacaalana weynaynin alla weynayntuu lahaa inuusan weynaynin alla subxaanahu wa tacaala jeedistuu u jeedinay inuusan qofkaasiba kala jeclayn qofka intuu dunuub ku dhaco macaasi ku dhacaya taa macnaheedu waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala waxa yacni ilaahay subxaanahu wa tacala waxba igama gelin macaasidan ku dhex jiray dunuubtan ku dhex jiro alla waa ii jira laakiin waxba igama gelin badanaa mid inuu macaasi iyo dunuub samaynayahoo mugdi la galaya ama guri hoosta ka soo xiranaya oo iska fiirinayahoo aan iska fiirin alla subxaanahu wa tacaala haweeney baa la sheegaa xikaayadan meel ka akrinayay nin baa u yimi baa la yidhi goor habeen ah nafteedu weydiisay waxay tihi soo gal markuu soo galay bay tihi albaabada noo xiri daaqadahana noo xir albaabadihii buu xihay daaqadihii buu xihay markaase waxay tii meeshaa daloosha fiiri ba in lanoo jeedo markaasuu wuxuu yidhi wax kale ma arko ilaa xidig mooye markaase waxay tii war ninkaani xidig buu ka baqayaa ilaahay xidiga abuuray ka baqi maayo xidigaas buu ka baqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma kowkabulkabaa'il kawaa'ibka ahaa ka baqi maayo ninka siduu ku joogsaday marka marka wax laba qofku inuu ogaado marka xumaan la soo gudboonaato inuu alla subxaanahu wa tacaala weynaantiisa ogaado in alla u jeedo uusan qofkani ku dhiiran karin inuu xumaan samayn lanna waa loo jeedaa oo alla subxaanahu wa tacala baa u jeeda xishoodka alla subxaanahu wa tacala xaggiisa ka ahaaday waxa weeye qofku inuu raaco awaamirta alla subxaanahu wa tacaala amray iyo xumaanta alla subxaanahu wa tacaala ka reebay xadiiskan u fiirsada nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu leeyay istaxyuu min allahi xaqa alxayaa war ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xishooda xishoodkiisa dhabta alla subxaanahu wa tacaala ka xishooda ilaahay subxaanahu wa tacaala xishoodkiisa dhabta ah ka xishooda markaase waxay rasuulka ilaahay o inaa nastaxyi walxamdu lilah annagu ilaahay subxaanahu wa tacala waa ka xishoonaynaa ma haddana alla subxaanahu wa tacaala baa iska leh nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay waxa uu yihi laysa dalika walakin man istaxyaa min allahi xaqa alxayaa faliyaxfad الra'sa wma wacaa waliyaxfad اlbaطna wma xawaa waliyadkur اlmowta wاlbala wman araada alaakhiraةa taraka ziinaة الdunya faman facala dalika faqad istaxyaa min allahi xaqa alxayaa markay yidhahdeen rasuulka ilahay waan ka xishoonaynaa alla subxaanahu wa tacaala waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam yihi arrinkaas anugu ka hadli mayo walaakin man istaxyaa min allahi xaqa alxayaa laakiin qofkii alla subxaanahu wa tacaala ka xishooda xishoodkiisii dhabta ah alla ka xishooda falyaxfad ira'sa wamaa wacaa ha ilaaliyo madaxa iyo wixii koob wuxuu koobay indhaha xumaan yaanu ku fiirin dhagaha xumaan iyo xan yaanu ku dhegaysan afkii yaanu xumaan kaga hadlin xaaraan yaanu ku cunin qofku waxa laba inta inuu ilaasho falyaxfad ira'sa wamaa wacaa madaxa iyo waxa uu weelayo qofku ha ilaasho oo indhihii iyo dhegihii iyo afkii baa laga hadlaya so alla subxana quraan ina asamca waalbasara waalfu'aada kullun ulaahi kana canhu mas-uula araggii iyo maqalkii iyo dhegihii iyo meel walba alla subxaanahu wa tacaala waa lagu weydiinaya alla ku weydiinaya markaasuu wuxuu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam waliyaxfadi batna wamaa wacaa qofku calooshiisa ha ilaaliyo iyo waxa calooshu ay koobtay xaaraantii iyo xaalaashii iyo wixii la iska ilaaliyo weye walyadkur ilmowta waalbalaa qofku ha xusuusto had iyo goor ha xusuusto geerida iyo dhimashada nabiga calayh isalaatu wasalaam baa la weydiy waxaa lagu yidhi yaa rasuul allahi man akyasu nnaas dadka yaa u caqli badan baa lagu yidhi rasuulka ilaahayow dadka yaa u caqli badan ayaa lagu yidhi rasuulka ilaahayow markaas nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi akharuhum dikra lilmowti wa isticdaada lahu kama qala rasul sal waxaa dadka ugu caqli badan qofka had iyo goor geerida xusuusta oo had iyo goor geerida maskaxdiisa ku haya inuu dhimanayo war gurigan markaad ka baxdo masaajidkan ama madrasadan markaad ka baxdo ama dhimataa intaadan geedkaa gaarin amaa dhimataa war waagu ama kuu baryi waayo waa dhimataa caawa war wadnuhu ama ku istaagaa war camal fiican la imow intaadan geeriyoonin oo hadhow marka naftigaasi baxaysa aad la u dhawaaqin oo aada odhan lacallii arjicu xataa idaa jaa axad lmowt qaala rabbi rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fima taraktu intay intaasi kugu dhicin qofku inuu xusuusto geerida weeyaan waxa uu leeyahay markaa qofku inuu calooshiisa ilaasho weeye geerida qofku inuu hadi goor xusuusto waman araada alaakhirata qofkii doonaya geerida doonaya qofkii aakhira doonaya taraka ziinata adunyaa waxa uu ka tagaa addunyada ziinadeeda iyo quruxdeeda faman facala dalika arrinka qofkii sameeya faqad istaxyaa min allahi xaqa alxayaa qofkaasaa ilahay ka xishooday xishood dhaba qofkaasaa ka xishooday inaynu meel fadhiisanno oo aynu qof hamanno inaynu intaynu meel fadhiisanno waxaynu doono ku hadalno diinna aynu sheeganayno alla subxaanahu wa tacaala xaqi uu lahaa ma ena siin marka saas samayno marka gabdhaha muslimaadka waxaa naftaytiinaba u daarmaya in alla ka xishootaan xishoodku sidoodaba sideedaba waxa weeyaan saynu tilmaannay waa qofka oo ku dhaqmaa wanaagga iyo waxyaala alla subxaanahu wa tacala amarka uu siinayo kana fogaado qofku waxyaala alla subxaanahu wa tacala ka reebayo ogaadana alla subxaanahu wa tacaala inuu ujeedo markuu keligiis yahay oo mee cidla jooga iyo markuu bannaanka joogaba nabiga calayh isalaatu wasalam xadiis wuxuu ku leeyahay istaxyii min allahi tacaala kama tastaxyii min rajuli saalixi min qowmik istaxyii min allahi tacaala war ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xishood kama tastaxyii min rajuli saalixi min qowmik sidii aad nin yani reerkiina ka midoo wanaagsan uga xishooto nin wanaagsan oo reerkiina ka mid ah si aad uga xishooto oo kale lagu xishoodo maxaa laga wadaa nin wanaagsan oo saalixa oo wanaagsan oo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala karaamo siiyey hortiisa xumaan ma ku samayn kartaa hortiisa xumaan ma lagu samayn karaa walaal wayna weydiiye waa maya si aad uga sirriganaysid uga baqaysid waxaad ogaataa alla subxaanahu wa tacaala si ka daran inuu kugu jeedo oo ninkaa wanaagsan aan ka hadlaynaa waxaa laga yaabaa inuusan qaybkaba ogeyn oo haddii aad meel jiro gasho aadusan ku arkayn laakiin alla subxaanahu wa tacala meel walba wuu joogaa fii cilmi marka nabiga alayه الsلaatu wasalam wuxu yhi istaxyi min اllahi tacaalى kama tastaxyi min الrajul الصaalix min qowmik xadiis saxiixa weeyaan ilahay subxaanaه wa tacala ka xishood sidaa uga xishooto nin reerkiina ahoo wanaagsan oo kale waxa uu leeyahay iبn qayim raximah اllahu tacala markuu kasoo qaadayey tusaale ka soo qaadayey kitaabkiisa madaarij saalikiin waxa uu leeyahay cindama fara aadamu haariba fi اljannati qاl الlه tacaalى lh afiraarا mini ya aadam faqاla la bal xayaaءa mink wuxuu leeyahay iبn qayim raximah اllahu tacalى kitaabkiisa madaarij saalikiin buu ku sheegay waxa uu leeyahay cindama fara aadamu haariba fi اljanة markii uu nabiy llaahi aadam uu ka soo cararay oo laga soo saaray jannadii ayuu soo orday markuu soo ordayba qaala allahu tacaala lahu alla subxaanahu wa tacaala baa wuxuu ku yidhi afiraaran mini ya aadam aadamowma aniga iga cararaysaa afiraaran mini ya aadam aadamowma aniga iga cararaysaa faqaala marka aadam wuxuu yidhi laa kaa carari maayee bal xayaa'an minka xishoodan kaa xishoonaya weye ilahay oo xishoodan kaa xishoonaya weye jannadii baa la dejiyey wax walbaa la siiyey hal geed baa lagala hadlay waxa la geedka ha u dhawaanina falaa taqraba hada shajara war geedkaan iska halay baa la yidhi wax walbana waa la siiyey faazallahuma shayطaan shaydaan baa u yimi wax u qurxiyey marka xishoodu alla subxaanahu wa tacala ka xishoonaya bu orday ba la yidhi soo cararay marka inaynu alla subxaanahu wa tacala walaalila ka xishoonno oo gabdhaha muslimaadka ahi ay had iyo goor ku fekeraan alla subxaanahu wa tacaala inuu u jeedo oo sakanaadkooda iyo xarakaadkoodaba alla subxaanahu wa tacaala og yahay meel kasta ay taagan yihiinna alla subxaanahu wa tacala og yahay in ogaadaan way gabdhaha muslimaadka ahi iyagana waxaa la rabaa inay ku fekeraan mar walbaba ina allah subxaanahu wa tacaala u jeedo alam yaclam biana allaha yaraa xishoodka noocyadiisa waxaa ka mid a alla subxaanahu wa tacala marka laga xishoonayo alxayaau min nadar illaahi ilayhi fi xaalati laa taliiq qofka uu iska ilaaliya in alla subxaanahu wa tacaala uu arko qofkan isagoo jooga qofkaanoo joogo meela is u qalmin in alla kugu arka iska ilaali alla subxaanaه wa tacala meel usan jeclayn inuu kugu arka iska ilaaliyaan lagugu arag waxaa sugan xadiis laga warinayo bahz ibni xakiimin baa nabiga calayhi salaatu wasalaam cawrada ninka wax ka weydiiyey cawrada qofka markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ixfad cawrataka ilaa min zawjatik aw maa malakat yamiinuk war waxaad is ilaalisaa cawradaada ilaali oo cidna ha tusin oo cawradaada qarso ilaa xaaskaaga mooye iyo gacantaadu waxay hanatay oo addoontii dagaalka lagu soo qabsanaya ah cid kale cawradaada ha tusin gabdhaha muslimaadkaana cawradooda cawradoodu waxaa la rabaa inay ku koobnaato zawjkooda keliya inay ku koobnaato marka intaa markii lagu yidhi bahz ibni xakiim saxaabigaas buu wuxuu yidhi yaa nabiy allahi in kaana axadunaa khaaliyan ka waran rasuulkii ilaahay ow haddii aanu keligay joogno guri cidlaan ma dharka miyaan iska bixinaa ma dharkaan iska tuuraynaa maxaan samaynaa amaba haddaan guri cidlaa keliga naga joogo soo caadi maaha dharkii inaan iska bixinno nabiga alayh islatu wuxuu fallahu axaqu an yastaxyii minhu nnaas ilaahay baa mudan dadku inay ka xishoodaan gabadha marka haddii ay xawradeeda bannaan ku ilaaliso xataa waxaa la doonayaa markay guriga gasho oo qolka ku jirto dharkeeda hoose inay ilaashato oo weliba ay ku fekerto in alle u jeedo u fiirsada haddii marka gurigaaga ku jirto aadan dharkii iska iska wada bixin oo yani kuwan saraytaa iska fududaysa dharkaaga hoose ilaashato o aad ku fekerto alla subxaanahu wa tacala baa kuu jeeda ka xishood gabadhaasi marnaba banaanka cawradeeda inay kusoo muujiso ka sutoomayso mar hadday guriga ku jirtay oo cawradeedii alla dartiisa dharka isaga bixin weyday banaanka inay isaga bixisana waxa weeyaan habeenkii xalay oo taga weeye mar markay gudaha ku jirto walaalay waxaa lagaa doonayaa inaad alla subxaanahu wa tacala ka xishooto oo qalbiga ku hayso inaad ka xishooto nabigu wuxuu leeyahay faallahu axaqu an yastaxyii minhu nnaas ilaahay subxaanahu wa tacala baa mudan dadku inay ka xishoodaan ama oo yani intaa qof ka xishoon lahayd ilahay mudan inaad ka xishooto weeye waxaa soo aroortay ibn cabaas radi allahu tacala canhu waxa la yidhi waqad warada ana bna cabaas kana yaktasil wahuwa yartadii hawba khafiifa xayaan min allahi an yatajarad u fiirsada waxaa soo arortay cabdullahi bn cabaas inuu ku qubaysanayo maro khafiifuu gashaday maro khafiifa ayuu xirtay isagoo qubaysanaya muxuu saa u samaynaya waana qubaysanayaa oo maro khafiifuu qabaayo biyaha dusha isaga shubhaya arrinkaa muxuu u samaynaya xayaan min allahi an yatajarad xishood alla subxaanahu wa tacaala ka xishoonayo inuu isqaawiyo awgeedbu maro intuu u xirtay ugu qubaystay inagoo intay banaanka usoo baxno oo meelahaas dhirtaas intaan meelaha nimaano wax lagu kala iibsanayo ayaa laga yaabaa inaynu garaaxil ama garbasaar soo qaadano keliya oo cawradeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala na amra inaan qarinno ay gabadhu banaanka keento subxaana allah subxaana allah cabdullaahi ibni cabbaasna waxaa la yidhi isagoo qubaysanaya ayuu maro khafiifa xirtay isagoo ka baqayo alla subxaanahu wa tacala inuu arko isagoo qaawan saas ahay dadka salafka walaalayaal xaaladoodu qubayska u bannaan inay isqaawiyaan o dharka iska bixiyaan ayay maryay ku qubaysanayaan iyagoo yani ku fekeraya alla subxaanahu wa tacaala hortiisa inay isku qaawiyaan oo maca dalika alla subxaanahu wa tacala waxba ka qarsooneen iimaanka halka gaarsiiye weeyaan iimaankooda halka gaarsiiyey abu bakr radi allahu tacala canhu baa waxaa laga waraya isagana waxaa laga sheegaa waxa la yihi wakana abu bakr wakana abu bakr صadiq radi allahu tacala canhu yaquul abu bakr baa wuxuu odhan jiray wallahi inii laadacu thawbii calى wajhi fi اlkhala'i xayaan min allahi subxaanahu wa tacaala wallahi baan ku dhaartaye maradaydan madaxa iska saaraa markaan musqusha joogo meesha lagu yani lagu xaajo qaadanaya markaan joogo maxaan saa u samaynayaa xayaaan min allahi subxaanahu wa tacaala ilahay baan ka xishoonaya alla subxaanahu wa tacaala baan ka xishoonaya markii masqushi ii banaaneed aan galo xishood alla subxaanahu wa tacala aan ka xishoonayo aan madaxa mara iska saara subxaana allah qofkaas u fiirsada walaalyaalow qofkaas u fiirsaday walaalyaalow inana waxaa laga yaabaa inaynu adduunyadan awgeed aynu khafiifino xijaabkaynu qabno xafiifino oo aynu qaadano goonan nagu dhegsan oo mataqaana gabadha qaarkeed dama dhuudhuubaysa mataqaana waxay qaadanaysaa gabadhu xijaabkii sare ay khafiifisay oo laga yaabo markay soconaysa in jirkeeda la sheegi karo waxa uu yahay iyo qaabkeeda laga hadli karo waxaa laga yaabaa xijaabkii gabadhu qaadanaysay inay kor u qaado qoobka geyso oo cawradeeda ay muuqato ila lugaheeda cawradeeda weeyaan oo ay alla subxaanahu wa tacala marna dheg u dhigin oo ay gabadhu qalbigeeda ka saarto alla subxaanahu wa tacala in u jeedo saxaabadii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam abubakr radi allahu tacaala canhu oo waxa weeye ka mida tobankii ilaahay subxaana wa tacaala yani nabiga calayhi salaatu wasalaam jannad u bishaareey baa saas ku hadlaya oo waxay leeyihin musqusha markaan aadayo mar aan madaxa iska saara anoo ka baqaya alla subxaana wa tacaala ka xishoonaya gabadha muslimadda waxaa dusheeda in alla subxaana wa tacala ka xishooto cuثmaan ibn cafaan waxaa isna laga wariyaa waxaa la yidhahdaa wakana cuثmaan radi allahu tacaala canhu laa yuqiimu salbahu cinda اqtisaali xayaan min allah cuثmaan ibn cafaan wuxuu ahaa midaan dhabarkiisa qalloocin markuu qubaysanayo dhabarkiisa ma foorarsan jirin baaldibu matalan ku qubaysanaya inagu baaldigaaso markan ku qubaysanayno weelka soo ma darsanayso ma foorarsanaysid cuثmaan radi allahu tacaala canhu waxa uu ahaa markuu qubaysanaya midaan foorarsan buu ahaa dhabarkiisa qalloocin muxuu saa u samaynaya xayaan min allahi subxaanahu wa tacaala alla subxaanahu wa tacala xishoodu ka xishoonayo waxaa ka sugan aartaas waraqdan ku qoran oo xusein ibn cali insha allah waqtiga yar awgeed isoo maray insha allah wa fi xadiisin xadiiskaas ku xiga nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu leeyahay in allaha xayiyu kariimu yastaxyi min cabdihi ida rafaca yadayhi an yarudahuma sifa wuxuu ka hadlayay sifaatka alla subxaanaه wa tacaala ba waxaa ka mid ah sifaatka alla subxaanaه wa tacaala ba waxaa ka mid ah in alla subxaanaه wa tacaala uu ku sifaysan yahay xishood alla subxaanaه wa tacala inuu xishoodo oo uu xishood ku sifaysan yahay baa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam sifoodka sifaatka alla inay xishood ka mid tahay baa nebiga noo sheegaya xishoodkaasi alla subxaanaه wa tacala u xishoonayana waa mid alla subxaanaه wa tacala u cuntanta weeye u qalanta oo aan keennoo kale ahayn waan rumaynaynaa waana aaminaynaa saasaan u sheegaynaa sida nebiga calayhi الsalaatu wasalaam u sheegay in allaha xayiyu kariimu alla subxaanaه wa tacaala mid nool weeyaan oo kariim ah wanaagsan oo deeqsi ah yastaxyi min cabdihi addoonkiisa buu ka xishoodaa allah subxaanahu wa tacaala idaa rafaca yadayhi markuu addoonku labadiisa gacmood kor u qaado an yarudahumaa sifa inuu gacmihii oo maro soo cesho allah subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka xishoodaa addoonkiisa markuu labada gacmood kor u taago yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yidhaahdo in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo cesho addoonkii oo gacmo maran waxaa laga wadaa alla subxaanaه wa tacala addoonkan waxbuu siinaya ducadiisa wuu aqbalaya haddii laga helo shuruudihii dacwadu ay lahayd weeye shurud shuruudihii ay baryadu lahayd haddii laga helo lanna waxaa jira mawaanic waxyaalo badan oo qofka u diidaya in alla subxaanahu wa tacaala uu dacwadiisa aqbalo alla subxaanahu wa tacala baryadiisa inuu aqbalo waxyaala badan udiidaya jira waxaa ka mid qofku inuu xaaraan soo cunoo kale habeen iyo maalin qofku inuu xaaraan cunoo kale nabiga alayه الsalaatu wasalaam baa yani ka sugan tahay nin maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu tilmaamay nin safar ka soo galay oo yani basaasay ka muuqato oo labada gacmood kor u taagaya yaa rabbi yaa rabbi leh nabiga alayه الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkaad arkaysaana gacmaha kor u taagaya oo aan sheegaya xaaraan buu soo cunay xaaraan buu labisan yahay sidee baa looga aqbalaya ducadiisa iyo baryadiisa mawaanic wey waxyaalaha ilahay inuu ducada ka aqbalo jida weyaan haddaa waxyaalaha mawaanicda oo ducada in laga aqbalo diidaya aad meesha ka saarto oo ilaahay labadaada gacmood kor u taagto ilahay uu kaa xishoonaya inuu gacmahaagu ebra soo cesho ilahay subxaanaه wa tacala wuxuu ku siinaya waxaa weydiisto marka waxau deliishanayna xadiiska nabiga alayه الsalaatu wasalaam wuxuu yihi in allaha xayiyu kariimu yastaxyii min cabdihi addoonkiisu ka xishooda xishoodku marka waa sifo alla subxaanaه wa tacala ku sifaysan yahay xadiiska waxaa ku sugan in allah shaybata shaabin fi lislaam qof dhalinyaro oo ku barbaaray islaamka diinta islaamka kusoo barbaaray allah subxaanahu wa tacala inuu cadaabo oo ka xishoodo alla subxaanahu wa tacaala xishoodka qaybtiisa labaadan tilmaanay oo alxayaau min almalaa'ika malaa'igtan laga xishoodo ah waxa weeyaan qofku inuu ku fekero malaa'ig alla subxaanahu wa tacala u xil saarsanay qofka inay jiraan oo ay u jeedaan oo arkaayaan oo wax kasta uu samaynayo qorayaan qofku inuu ogaado weeye wuxuu allah subxaanaه wa tacala qur'aankiisa ku leeyahay waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiin dushiina waxa ahaatay malaa'ig ba ahaatay oo malaa'igtaasa wax qoraysa waxbay qoraysaa tallaabaa qaada waa la qoraya hadal baa tiri waa la qoraya الله سبحانه وتعالى وحلي أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ma waxay moodayaan inaan anagu maqlaynin sirtooda iyo waxay hoos uga hadlayaan iyo faqooda iska badaa inaan maqlayna rusushayadaa qoraysa baa leeyi rusushayada aan soo dirsanay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa ka mid ah ayaa qoraysa marka haddaad jiiro gasho ama qol isku soo xirto dembi aad samayso aayadda ina xusto weeyaan am yaxsabuuna an laa nasmac sirahum wanajwaahum balaa warasuluna ladayhim yaktubuun allah subxana wa tala wuxu ui waxay moodayaan anlaa nasmacu inaana maqlayn sirahum wanajwaahum waxay hoos u sheegayaan iyo waxay hoos ugu wafaqayaan bal iska badaa inaana maqlayna rususheedaaba maaragtay qoraysa weeyaan iska badaa annage rusushayadii baan usoo dirnay iyo mala- yani malaa'igtii weeye iyagii baa qoraya rususha allah subxaana wa taala ayaddan ku tilmaamaya malaa'igta allah subxaana wa tacaala weeye waxaa la doonaya marka dusheena waxaan ahaana walaalayaal inay allah subxaana wa tacaala ka cabsanno oo ka xishoonno malaa'igta alla subxaanahu wa tacaala inaynu ka xishoonno waxaa sugan waxaa laga wariyaa nabiga la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iyaakum watacari faina macakum man laa yufaariqukum ila cinda algaa'idi waxiina yaqdi arajulu ilaa ahlihi fastaxyuu minhum wak- waakrimuuhum war waxaad iska ilaalisaa inaad isqaawisaan waxaa maciidna ahoo in la socdo kuwa aan idinka faaruqayn malaa'igta weeye ilaa xilliga aad xaajada gudanaysaan oo musqusha ku jirtaan iyo marka ninku haweentiisa u tagaaya mooye ee ka xishooda karaameeya saasaa nabiga laga wariyaa waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan qofkii aan u aabayeelayn ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa iyo iyo alla subxaanahu wa tacala inuu ka xishoodo qofka isagaahi inuu yahay qof dacfi iimaan uu ku jiro noloshiisuna ay mataqaana ama ama xayaad yani xishoodkiisuna hooseeyo waxau nabiga calayhi salaatu wasalam leeyahay idaa lam tastaxyi fa- fasnac maa shi'it idaa lam tastaxy fasnac maa shi'it ama fafcal maa shi'it haddiida alla subxaanahu wa tacaala ka xishoonayn waxaa doonta samay marka haddaa aragto qof wuxuu doono samaynayo oo wuxuu doono gacanta la gelayo oo meeshu doono ka dhacayo waxaad ogaata qofkaasi inuusan alla subxaanahu wa tacaala ka xishoonayn haddii sifadaasi adiga marka kugu sugan tahay oo aadan xishoonayn siran wacalaaniya alla aadan ka xishoonayn markaa keligaa tahay marka dadka la joogto waxaad ogaataa qof yahay inaadan marnaba alla subxaanahu wa tacaala ka xishoonayn iska ilaala marka arrinka isaga ah qofku wuxuu doono ma samayn karo qofka muslimka ahi mu'minka ahi wuxuu doono ma samayn karae wixii alla subxaanahu wa tacaala ugu talagalay buu samayn karaa wixii alla subxaanahu wa tacaala u qoray inuu sameeyo oo alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ugu qorayo sunno nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu amray buu qofku samayn karaa imaamu xaatim baa wuxuu waxaa laga waraya wuxuu leeyahay ina almar'a ida ishtadda xayaa'uhu saana wadufina masaa'uhu wabushira wanushira maxaasinuhu qofka haddii uu xa- xishoodkiisu aad u adkaado oo xishoodkiisu uu mataqaanaa ficnaado saana qofka isaga ahay wuxuu noqonayaa mid la ilaashay wadufina masaa'uhu masaawa'uhuna waa la yidhahdaa xumaantiisa oo dhan baa qofka isaga ah la duugaya wanushira maxaasinuhu wanaagyadiisa la faafinaya qoftii heblaaye ahayd khayrkaasay samaysay qoftii heblaaye ahayd masaajidkaas waxbay geysay qoftii heblaaye ahayd maxaadrooyinka kama maqnaa qoftii heblaaye ahayd waxaasay samaysay meel baa laga sheega wanaaggaaga waa qofkii xishoodkiisu adkaado weeye wanaaggiisa dadkaas sheegaya faafinaya xishoodka iyo akhlaaqda wanaagsani waxa allah subxaanahu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay inay tahay iimaanka meelaha u waaweyn wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisku leeyahay aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waa toddobaatan iyo dhowr qaybood fa afdaluhaa laa ilaaha ila allah waxa ugu fadli badan uguna qiimo badan qofku inuu shahaadada alla subxaanahu wa tacaala qiro inaan ilaah xaq lagu caabudaa jirin allah abuuray mooye wa adnaaha waxaana ugu hooseeya waxaana ugu hooseeya qaybaha iimaanka imaadat ladaa can ariiqi waddada oo laga leexiyo waxa dadka dhibaya halkaa markaa maraysid haddaad aragtaan qof waddadaas markuu marayo dhagaxa ka qaadaya xanshi yani daasada ka qaadaya oo fu- ku fekeraya dadka muslimiinta inaysan waxaanu dhibin qofkaas isaga ahi iimaan buu leeyahay nebigu marka wuxuu yihi walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodka laguu sheegayaana waa qayb iimaanka ka mid ah xishoodku waa qayb iimaanka ka mid ah xadiiska ku xiga waxa uu leeyahay xadiis uu xaakim warinayo waxa uu leeyahay alxayaau nabiga calay sl leeyahay alxayaau waliimaanu quranau jamiica قرنا جميعا أو قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر حشودك يا إيمان كوي حريران لبوا صعدوية فإذا رفع أحدهما هذه من ليش لقى واي لقى قاضي رفع الآخر كان ولا قاضي كبس إيمان بلقاه هلي لكن حشود بلقاه واي إيمان كمشوا كبحيا حشود بلقاه هلي إيمان لقاه مهرين حشود كمشوا كبحيا مركا إيمان كي حشود كوا صعدان هذا عرته كبران حشونين oo dadka markay ku dhex jirta xishoonen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xishoonen malaa'igta alla subxana wa taala ka xishoonen gabadhaas iimaan ma leh mahmaa masaajidka ay taagan tahay gabadhaas iimaan ma leh waa inay iimaanka dib ugu noqotaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyahy alxayaau laa yaati ila bikhayr riwaayad kale waxay leeyahy alxayaau khayru kulluh xishoodku khayr waxaanan qofka uma keeno xishoodku qofka khayr buu u keenaa xishoodka dhammaantiisna khayr weeye waayadaa dambe qofka markuu xushoodka bato waxaa la qofkan waa laga fiican yahay qofkan waa laga fiican yahay oo xilligii nabigeeba sugnayd oo xadiiskan haddaan tilmaamay meesha ka horeysa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu arkay nin walaalkiis yani wuxuu ka waanaya xishoodka war nin xishood badnaa xishoodkan iska dhaaf haddaa saa xishooto waxaas heli maysid nin ka waanaya buu arkay walaalkii xishoodkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marka dachu faina alxayaa faina alxayaa min aliimaan war iska daa buu yidhi xishoodku iimaanku ka mid yahay faraha ka qaad buu yidhi ninkaan ha xishoodee inagana ku dhacday qofka xishoodka badan ama gabadha xishoodka badan waxa la leeyahay miskiin wey gabadhaas aad bay xishood badanta miskiin wey dadka lama hadli karto ragga way ka baqdaa lama hadasho meesha raggu joogo miskiin wey gabadhaas ilaa qalbiga laga dilo gabadha oo maalin dambe lagu dhiirigeliyo inay meel walba istaagto ka hadasho marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay iska dhaaf xishoodku khayr buu la yimaadaaye xishoodku uma diidin gabdhaha inay cilmiga bartaan sidii umu sulaym alansaariya radi allahu tacaala canha baa nabiga calayhi salaatu wasalaam u timi waxay ku tiri yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow ina allaha laa yastaxyi min alxaqi alla xishood alla xaqa kama xishoodahe fahal cala almar'ati quslun ida xtamalat haweentu haddii ay dhadhabto habeenkii ama maalin ha noqotee qubays ma ku waajiba yacni jinaabada laga hadlayo qofku habeenkii intuu jiifsado ama maalintii jiifsado yacni jinaaba ka tiba weeyaan gabadha habe waxay ka wadaa ninkeedii oo ka maqan masalan ku riyootay gabadhaas noocaasihi oo ninkeedii oo la mubaasharoonaya ku riyootay qubays ma ku waajibaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi nacam idaa ra'at ilmaa oo masalo fiqiya masalada weeyaan nabigu wuxuu yidhi haa haddii ay biyo aragto marka gabadhu haddii arrinkaasi ku dhacdo wax laga xishoodana ma aha oo wax gabdhaha ku dhaca sida xadiiskaa noo tilmaamayo inta inkastoo xaaska nabiga mid kamid ixtiraaday oo culimmadu ay leeyihiin micnaha haddii xaaska mid kamid ay diido leedahay dumarka waxaas ku dhacaan waxaa laga qaadanaya dumarka in qaybi ku dhacdo arrintaas ay jinaabadaas ku dhacdo dumarka qaybna inay ku dhicin marka gabadhi ay ku dhacdo inay ka xishoto maa inay culimmada weydiiso weeyaan nabigu wuxuu leeyahay nacam way qubaysanaysaa gabadhu idaa ra'at ilmaa masalan gabadhi marka hadday riyootay oo arrinka aynu tilmaamayna ku riyootay laba mid weeyaan markay soo kacdo inay qoyaan isku aragto ama qoyaan iskuma arag hadday gabadhu qoyaan isku aragto waa qubaysanaysaa haddii ayan qoyaan isku aragna gabadhu qubaysan mayso wax laga xishoodana maaha waa diintaada waxaad baranaysa wey haddaad ka xishoto aamusto waxaa laga yaabaa intaa qoyaan isku aragto inaad iska tukato oo yani aad qoyaankii aad isku aragtay aadan cilmi lahayn oo jinaabada adoo qaba ad tukata habeenay maalin tukata ka war in qofka dumarka ahay aad iyo aad u barto wey tahaarada waxa la yihahdo tahaaradu wax muhiima weeyaan lianna nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis bu wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay xadiis صحيحة أو يعني لو صحيحنا في صحيح جامع الصقير ما وحول ليها نبي عليه الصلاة والسلام نبا مركي قبرك لقليي فالله سبحانه وتعالى وحو أمر ننكا إلا قراعه أو بقول جادة لقول نفتوى قبر قديسة مركاسو إلهي سبحانه وتعالى بريه وحو كجري إلهي يبقى خفيفي مركاسا هل من لقرقي هل مر لقراعه بس هل مر با لقراعه قبرك يا أبو حسمي إساقونا مير كده كتغي مركو صوب مير صدي أيو وحو يري محال إي قراعه marka nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu yidhi ilahayow maxaa lay garaacayaaba waxaa lagu yidhi sallayta salaatan waaxidatan bikayri duhuur hal salaad ba waxaad tukatay tahaara la-aan baad tukatay wamararta bimadluumin falan tantasirhu qof la dulmiyaa soo martay ma aadan gacan ma aadan siin marka shaahidka xadiisku waxa weeye ninkaasi waxaa lagu haystay oo jadalka loogu dhuftay qabriga gudihiisa lagu cadaabay waxay ahayd maxay salaad buu wuxuu tukaday tahaara la-aan marka gabadha waxaa la rabaa inay ogaato oo barato dahaarada gabadha dahaaradeeda way ka duwan tahay dahaarada ninka ka duwan tahay haweenka qaybba waxaa laga yaabaa iyagoo oo aan si fiican uga dhammaanin xilligii uu ka dhammaan lahaa gaarin xaajku aana gaarin inay iska qubaystaan iska tukadaan waxaa kaloo laga yaabaa gabar uu shalay ama doraad ka dhammaaday inayn weli salaada bilaabin baa laga yaabaa marka inaynu diinta baranno oo aynu diinta la soconno oo aynu fiqiga diinta baranno waa wax waajib nagu awey gabadh gabadh waa loo baahan yahay marka nebiga alayh isalatu wasalaam wuxuu odhan jiray mise caaisha waxay odhan jireen gabdhaha ansaarta nabiga ohan jiray gabdhaha ansaarta ah gabdho ka fiicana ma jiraan xishoodku u diidi maayo diinta inay bartaan xishoodku u diidi maayo diinta inay bartaan wamaca dalikaba waxaa la doonaya qofku inuu ku dadaalo mar alla meeshuu marayo inuu xishoodo ee gabadh markay bannaanka u baxdo waxa la raba inay xishoodta la raba inay ka cabsato waxyaalaha ku caawinaya xishoodkaas waxa weeye inay iska ilaaliso waxyaalaha la isku cadriyo oo kale markay suuqa marayso nebigu xadiis wuxuu ku leeyahay ayuma imra'atin haweeney kasta oo isu soo cadaraysay isoo barfuumaysay oo rag soo agmartay oo yani urteeda ay helaan oo yani riixada kasoo baxaysa ee sanka u gasho ragga ayaga hay fahiya zaniya nabigu wuxuu ku tilmaamayna zaniya tahay intaasa kusoo gabagabanaya allahu subxanahu wa tacala aclam wajazakum allah khayr wasalam allah calaykum waraxmatuh wabarakatu waxaan umalayaa ilaa intii lala ballamay inaan wado maanta u dambaysa insha allah